cuqaal ka soo jeeda gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya ayaa maalintii shalay ahayd laga soo celiyey gegidda duyuuradaha ee magaalada gurceel ee gobolkaasi cuqaashaasi oo ka duulay magaalada muqdisho ayaa halkaasi u tegay arrimo la xiriira wax ka qabashada abaaraha gobolada dhexe ka jira iyo kuwa siyaasadeed intaba odayaasha ayaa qaarkood dhaawacay ay soo gaareen kadib markii saraakiil ka tirsan ururka ahlusunna waljamaaca ee deegaankaasi ay is-afdhaafeen haddaba faahfaahinta dhacdadaasi ayaa maxamed cabdi sandheere uu ka waraystay caqil xasan cilmi yaxye oo hadda muqdisho ku sugan kana mid ah odayaashii gurceel tegey
gurceel hadi waan tagnay waxaan markaan tagnana nimankii dhalinyarada ahaayo meeshii joogay oo dalka wax badan ka qabtay ayaa waxay yidhahdeen dayaaradda ha ka deginina annaguna kuma aynaan imaan dagaali hadda niman guryahoodii u socdo muctarif oo odayaalahaan ahay niman wiilashoodii meesha ay joogeenoo ay ahaayeen marka wax la yaab laho ama kaag hay nagu noqoto diyaaradda ha ka deginina waxaan u aragnay marka waa ka degaynaayo waa ka degaynaa inay sii adkaanayso maadaama bulshada odayaasheedii aanu ahay waxaan garanay inaan annagu dulqaad samayno diyaaradii baanu kusoo laabanay waan gartay marka wax dhibaato laidiin geystay miyay jirtay ha laba ninoo dhulka u dhaadhacday laba ninoo dhulka u dhaadhacday waa la dhaawacay haddase ilaahay xamdigiisa dhaawacoodu waa dhaawac fudud waan gartay markaa bal waxaad ii faahfaahisaa ujeeddada aad markii hore u tagteen magaalada gurceel adeer ujeeddadan markii hore gurceel u tagna waxay ahayd dhowr arrimood oo ay ahayd oo iyo dhowrka arrimood waxaa kamid ahaa wakti xun baa lagu jiraa abaar baa lagu jiraa biyo dhaanis baa jira raashin qaybis baa jira caalam beesha caalamkuna waxbay sheegta badan wax badanna waa keentay dawladduna waa qaadata sidaas oo kale waxaan ku soconay inaan dadkanagii la wadaagno dhibaatada oonu soo aragno on khayradha-aan keenno oo muxuu aha intaan wax soo aragno xaqiiqada soo taabanno aan khayradha-aan keenno waa ku soconay waxaan kaloo ku soconay nimankan dhalinyarada meesha joogaa niman wax weyn gobolka ka qabta weeye shan iyo toban meesha al-shabaab laga xoreeyo way uusan weli qabsan shan iyo toban weerada al-shabaab soo weerara gurceel iyo dhuusamareeb shan iyo tobankiiba ilaahay mahadiisa iyo shukrigii waa laga dhawaacay hal maalina ma aysan qabsan nimankii saas soo qabtayna war maxaa tala ah oo wixii ka haray oo jooga hadda dadaa naftooda ku waayey dadaa lixaadkooda ku waayey inaan idhaahdo war maxaa noo talaa wakti baa la joogaa maamullaa la dhisahayaa muxuu ahaa abaar baa dhalatay oo abaar baa jirto waxqabad baa ummadda u baahan tahay inaan iyagan la talaysanana waa ku soconay waan gartay markaa maxay iyagu dhibsadeen oo ay markaa idinku yidhaahdeen ha ka soo degina diyuuraddii aad muqdisho kaga timaadeen taasi waxay ku imaan kartaa in la wada hadlo war maxaa naga dhisateen iyo maxaa naga hadlaysan iyo maxaan idinka hadlayna nimanka ma aynaan wada hadlin niman go-aan watay ahaayeen ha ka soo deginina dayaaradday yidhaahdeen hadda iyagina intaan wada hadalnay warbixin kaama seexo taasi waxay ku xidhantahin iyagii lala hadlo waan gartay waxaa wararku nagu soo gaadhayaan in dawladdu ay halkaa idiin dirtay oo aad doonayseen marka laga yimaado arrimaha abaaraha inaad kala hadashaan arrimaha siyaasaddood ku qancisaan in maamulkii gobollada dhexe loo loo samaynayey oo iyagu qaadaceen amaba ay diideen inaad ku qancisaan inay qayb ka noqdaan arrintaa maxaa ka jira arrintaas wax jira waaye ma la qarinahayo dawladdu waxay tiri gobollada dhexe maamul ha laga sameeyo intay waxgarataa waa soo dhoweysay ayaga qaybo kamid ahoo badanno waa soo dhoweeyeen dawladdu waxay magacowday dad guddi ah oo ilaa labaatan iyo toddoba iyo wax ka badan ah dadkaas gobolka waa toban degmo tobankaa degmo inuu indha-idheeyo meesha shirka ugu habboon oo ugu nabadgelyo badan oo ugu fiican inay soo indha-idheeyaan ayaa ayaa loo magacaabay waan ku soconnay inaan idhaahdo masayr baa jira deegaankan aad ku dhimateen oo sida wanaagsan aada u xoreyseen oo aad joogtaan amnigiina adinku ka noqda amnigiina soona dadka bulshada u socdo oo maamul samayntaana soo dhaweeya inaan waxaan ka talaysanayno on ka tashanayno maaragtay aan ummadda nolosheeda ahay kamid ahay waan ku soconnay saas waan gartay laakiin waxay wararku sidoo kale sheegayaan in maamulkii idin soo celiya oo idinku yidhi annagu imaanshiina war kamaanaan haynin waad iska timaadeen ogeysiis la-aan sidaa darteed baanu idiin celinay maxaa arrintaa ka jira hadde taasi annaga iyagana waa ku sharaf daro niman wiilashanadii ah oo guryahanagii annagu aan u soconno odayaashii deegaanka ahaa warfiise ma soo goosanna oo ma idinsoo imaan karnaa inaan idhaa waa ku sharaf daro annagana waa nagu sharaf daro wiilashanadii inta aan gacan siinaynay oo wax walba ku qabanayno wixii qabtaa ay nala qabanahayeen wax muuqdoo maanta adduunkuna u riyaaqay soomaaliyana u riyaaqda ay qabteenna noo hayay inaan nidhaahdo war ma idiin nimaatay dee annagana ceeb bay nagu tahay iyagana ceeb bay ku tahay inay yidhaahdeen maxay noo soo ogeysii waayeen waan gartay marka waxaad ii sheegtaa labadii oday caaqil ee idinla socday ee dhaawacmay siday xaaladooda hadda tahay xaaladda waa wanaagsan tahay nimankaas nin baa dhow go'day asaga ugu dhaawac weyn marka waa wanaagsan tahay xaaladooda ilaahay mahaddiis
kaasi waxaa ahaa caaqil xasan cilmi yaxye oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho uu waramayey maxamed cabdi sandheere dhinaca kalena guddoomiyaha guddiga fulinta ahlusunna waljamaaca cabdirasaaq maxamed ashcari ayaa waxaan wax ka weydiinay odayaashan laga soo celiyey garoonka diyaarada ee guriceel falastiin axmed iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay sababta odayaasha loo soo celiyey
awey annagoo hadda odayaashaas iyo dadkaas maaragtay walaalaha ah waxay u socdeen waxay hadda annaga nooga warbixiyeen oo aan ogeyn ma jirto waxa ay noo soo gudbiyeenna ma jirto wax aan kala soconana ma jirto keliya ah waxaa jiray oo meeshaan xaqiiqadeedu ay jirta waxay ahayd deegaanadan in dhibaato badan ay soo mareen colaysyo badan ay soo mareen oo maaragta dhanka amniga xaggiisa haddana amni wanaagsan uu ku jiro oo laisku hadlay karo ilaahay baa looga shukriyaa arrintaasi markay jirto marka waxa weeye diyaarad iska socota oo maaragtay cid ay soo wargeliday iyo cid maaragtay ka warqabta aysan jirinin ayaa maaragtay meeshaan timid waxaana arrinteedii maaragtay gacanta la galay oo arrinteedii maaragtay qabtay oo arrintii diyaaraddaas tawaliyey maamulka qeybtiisa amniga booliskii ayaa hawshaas maaragtay qabtay oo sidaas hawshaas wax uga howlgalay sidaasayna maaragtay u celiyeen diyaaraddaas muqdisho inay ulaabato maadaama wax ay iska soo hormariday oo digniin iyo tusaale iyo warbixin aysan jirin marka maxaa u weydiin weydeen haddii intaas ay tahay waxa aad rabtaan inay warbixin idin siiyaan kadibna aada ugu ogolaan weydeen inay magaalada galaan maxaa keenay inaad celisaan wax waxaa la iswarsadaa markii ma og tahay janis la isku helaa la iswarsadaa waxa waaye annagu maamulkii iyo idaaradii aan nahay waxa waaye amnigana dad baa qaabilisan oo ciidamaha ka shaqeeya eraboorada aada arkaya jidadka maaragta waxaa soo gala dhaqdhaqaaqooda dad baa isha ku hayoo la socda marka waxa weeye waxa waaye hawshaas waa hawl dhanka maaragtay arrimaha gudaha naga jirta waa hawl dhanka amniga naga sii jirta oo booliskii iyo maaragtay ciidankii nabadsugida xaggoodii jirta waxa weeye waxaana rajeyneynaa insha allahu wax walba inay nuur khayr iska noqdaan
maamulka waxaa ka jira gobolada dhexe gaar ahaan hadda gobolkan galgaduud oo kale ma ahlu sunnaa ka talisa oo maamulkiina ahlu sunnaa ka taliya mise maamulka ay dowladda soo magacowda ka taliya yaa ka taliya gobolka galguduud oo looga amar qaataa
waxay ila tahay v o a yaa maamula saaka haddaan adiga ku iraahdo su-aasheeda kuguma cusla ma gobolkan iyo qeybo kaleo gobollo kale qeybo ka tirsan ahlu sunna waljamaaca inay maamul ka tahay qofka aan ogeyn waxa waaye anigu ma garanayo ahlu sunna waljamaaca maamulka ah ahlu sunna waljamaaca joogtay shalay ka ahayd maanta ka ah birina insha allahu tacaala kasii ahaane waxa waaye iyadoo ay sidaas tahaa ahlu sunna waljamaaca iyo dowladda heshiis ka dhexeeyey heshiis ay wada galeen ku wada socdeen kuna wada joogaan sidaas waa ay arrinta saxda ahayd laakiin maamul ahaan deegaanadan ayaga gacanta ku haya amnigeeda waxa uu soomaaliya inteeda kale uga bedelan yahaana arrintaas sababkeeda ah
maamulka ay dowladdu soo magacowday muxuu gobolka ka qabtaa
na iyaga weydiidaan aniga ila ila ila quman waayo qof waa la magacaabi karaa waxa waaye aniga hadda lafteedu waa maamulo waa inii soo magacaabi karaa ama agaasin waa inii soo magacaabi karaa marka waa in ayaga weydiidaan su-aashaas waa ayla socon taha
marka hadday hadda odayaasha idin soo wacaan oo idiin sheegaan inay imaanayaan ma u ogolaaneysaan inay soo galaan gobolka
wax weyn ma qaldana hadda waxa waaye wixii qaldanmay oo farsamo xumo ku qaldanmay in la garwaaqsadaan rajeyneyna lana saxo hada ilaahay oo dhanka ay jirta ay iska saxaan wixii khaldan ma waxaa jira wax aan ahayn wargelintaas oo aad ka rabtaan
ilaa hadda waxa waaye wixii hadday wax kala jiraan iyo haddaysan jirin waxay soo bixi kartaa markii dadku iswarsaday soo bixi kartaa waxa waaye maba haynaba oo waxa dadka socday waxay u socdeen maba aysan noo soo gudin adinka sidee u aragtaan maamul u sameynta gobolada galgaduud iyo mudug ee qabanqaabadeeda ay soconayso see u aragtaan
waa mahadsantahay su-aal wanaagsan weeye waxa weeye annaga ka maamulka ahlusunna waljamaacahaan waxa weeye waxaa muuqata waxay tahay soomaaliya horumarkeeda haddii la rabo waxa waaye wixii hore soomaali kusoo jabtay in laga waansamaa muhim ah aragtidanada ma ku salaysna tan oo keliya waxay ku salaysan tahay soomaaliya oo dhan aragti ku salaysan oo ah waxaa la dhisaayo inay noqdaan wax dhulka laga soo bilaabay oo aan cirka laga keenin intaas wey sida saxda intaas aan uga gaabsanayn
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga fulinta ururka ahlusunna waljamaaca sheekh cabdirasaaq maxamed ashkari aan idhahdee ashcari waxa uu warramayey waryaheena falastiin axmed iimaan oo washington joogta